فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo hadahaan oo kale aad dhegaysataa caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo war ka soo saaray xaaladda muslimiinta dalka hindiya sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid ah culummada diinta islaamka oo bilaabay jeedinta kelimaad uu kaga hadlayo bisha barakaysan ee ramadaan barnaamijka dhuuxa intuu socdo sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid ah wariyaasha oo su'aalo adag oo ku saabsan coronavirus weydiiyey madaxweynaha maamulka la baxay somalilan intuu socda barnaamijka sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa mid ka mid a odayaasha dhaqanka oo ka hadlay farqiga u dhexeeya raashinka waddanka ka soo go'a iyo kan dibadda laga keeno qodobada barnaamijka sidoo kale caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qooyahan suldaan garyare oo warbixin ka qoray hadallada isburinaya ee ka soo yeeraya dowladda federaalka wararkii ugu dambeeyey coronavirusna waa ka qayb barnaamijka dhuuxa wariyaashana maxamed ciise iyo maxamed cali aadan ayaa barnaamijka igala qaybgalaya waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waagaag waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan gudagalno barnaamijka dhuuxa mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa war ka soo saaray xaaladda muslimiinta dalka hindiya maxamed cali aadan ayaa noo soo jeedinaya mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baayisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta kaasoo looga hadlay xaaladda muslimiinta ku dhibaataysan waddanka hindiya bayaankan oo ku qoran luuqadda carabiga kana kooban saddex bog ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay dhibaatada haysata muslimiinta hindiya ee uga imaanaysa dhanka dowladda hinduuska iyo shacabkeeda iyadoo caalamku arko indhahana ka daawanayo ayay dowladda hindiya meel marisay qaanuunka jinsiyadda oo aanay qaadan karin muslimiinta taasi oo ah cunsuriyad iyo kala sooc muuqda waxaana tallaabadaas ay ku doonaysaa dowladda hindiya inay ku yarayso awoodda muslimiinta ay tiradooda ka sii badanaysa laba boqol oo milyan oo ruux waxaana tallaabadaas foosha xun ay dowladda hindiya gogol xaar uga dhigtay dulmi iyo gaboodfal nooc weliba ah kula kacda muslimiinta iyadoo marmarsiyo ka dhiganaysa inaanay ahayn muwaadiniin u dhalatay waddanka xeerkaas ay soo saartayna ma dhaqangeli lahayn haddii aanu kadhan ahayn oo keliya muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab wuxuu bayaanku soo hadal qaaday gaboodfalladii xanuunka badnaa ee muslimiinta loogu geystay magaalooyin ay ku jirto caasimadda hindiya ee new delhi iyo booqashadii taraam uu xilligaas ku tegay waddanka hindiya waxay si argagax leh u gubeen una dileen muslimiinta dhibaatooyinka ay geysteenna waxa ay ahaayeen kuwo ay la xanuunsadaan dadka leh nufuusta miisaaman iyadoo caalamku ka aamusay dhacdooyinkaas marka laga reebo dad yar oo ka hadlay iyagoo mahadsan iyo kuwo kale oo u hadlay si boorqaris ah ayay ameerikada mujrimadda ah waxay ku dhawaaqday inay madaxweynaheeda taraam uu booqasho ku tegay hindiya isagoo ay soo dhoweeyeen dad badan oo doonayay inay raalligeliyaan qabweynida gaalkaas kadibna ay ogolaasho uga helaan inay gumaadaan kuwa taagta daran ee isugu jira ragga dumarka iyo carruurta walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcadiim ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab annagoo ah mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaan caddaynaynaa inaan ka soo horjeedno aadna uga xunnahay jariimooyinkaas foosha xun ay ku kacayso dowladda hindiya waxaana sidoo kale ku dhawaaqaynaa inaan garab taagannahay walaalaheenna muslimiinta ee halkaasi jooga waxaana leennahay ataagdaraynina hana murgina idinka ayaa sarrayn doona haddii aad mu'miniin tihiin ayaa lagu yidhi bayaanka alqaacida ee looga hadlay xaaladda muslimiinta hindiya qaybaha dambe ee bayaanka ay baahisay almalaaxim waxaa lagula hadlay muslimiinta iyo culummada ku nool qaaradweekaha hindiya kuwaasoo loogu baaqay inay fadhiga ka kacaan iskana dhiciyaan cadowga dhibaatada u geysanaya ogaada in dagaalkan uu yahay mid caalami ah oo beegsanaya islaamka iyo ehelkiisa hana ka sugina gaalada inay idiin gargaaraan ama ay idin taageeraan gacmihiina kor u taaga allaahna ka barya sugnaan iyo guul lana tashta dadka cilmiga leh ee sidiiqiinta ah oo ka mid ah wiilashiinna difaacana diintiinna sharafkiinna iyo naftiinna idinkoo kaashanaya mujaahidiinta qaarad wakaa hindiya mideeya safkiina una diyaarsada gaalada wax weliba oo aad awoodaan cadowgiinnana dhadhansiiya ba'siga muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka alqaacidada jasiiratulcarab mar culimmada muslimiinta ee hindiya uu la hadlayay bayaanka wuxuu yidhi waxaan ugu baaqaynaa culimmada inay kaalinta hore soo istaagaan oo ay difaacaan ummaddooda waxaana ku leenahay culimooy ummadda muslimka ah waxay idinka sugaysaa mowqif run ah iyo kelimad xaq ah oo aad uga hortagtaan dulmiga caddee lagu hayo muslimiinta dabayaaqadii bishii disembar ee sannadkii hore ee laba kun sagaal iyo tobanka ayaa magaalada new delhi iyo magaalooyinka waaweyn ee hindiya waxaa ka dhacay bannaanbaxyo waaweyn oo ay dhigeen muslimiinta waddankaasi kuwaasoo kasoo horjeeday xer ay dowladda hindiya soo saartay oo dhalashada dalkaasi u diidaya muslimiinta bannaanbaxyada kadib ciidamada ammaanka dowladda hindiya oo kaashanaya hinduus xagjiriin ah ayaa fuliyey silsilado weeraro argagax leh oo beegsaday dadka muslimiinta ah waxaana muuqaalada xilligaas baraha bulshada lagu baahiyey ay muujinayeen muslimiin nolosha lagu gubayo kuwo hilbahooda la jarjarayo ilaa iyo hadda xaaladda muslimiinta hindiya waa mid murugsan waxaana gobolka kashmiir ee ku jira gumaysiga dowladda hindiya lagu tiriyaa halka ugu daran ee lagu dhibaateeyo muslimiinta gobolkana waxaa weli saaran bandow ay kusoo rogtay dowladda hindiya ee uu hogaamiyo muudi oo ah nin xag jir ah oo aad u nacab islaamka iyo muslimiinta
waaga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad maqlaysaan waxaa nagu soo maqan qodobo dhowr ah iminka waxaad kusoo dhawaataan sheekh xasaan xuseen aadam oo bilaabay jeedinta kelimaad uu kaga hadlayo bisha barakaysan ee ramadaan xalqada koowaad ayaa idinku soo maqan bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd in sha allahu tacaala waxaynu soo jeedinaynaa bilowgii bisha ramadaan ee barakaysnayd kelimooyinka kooban oo ku saabsan ramadaanka iyo axkaamtiisa iyo qaabkii looga faa'iidaysan lahaa iyo waxyaalihii ay bishu mudnayd in laga ilaaliyo inuu ka hadli doonaa in sha allahu tacaala kolba wixii ilaahayna waafajiyay si kooban oo urursan fadhiyo kala duwan oo isdaba jooga in sha allahu tacaala fadhiga maanta waxaynu ku bilaabaynaa in sha allahu tacaala soonku waa bisha sagaalaad ee ka mida bilaha muslimiinta ee dhexdhacda bisha shacbaan iyo bisha shawaal u dhaxaysa biijmaaci lmuslimiin bisha ayadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bil barakaysan buu ka yeelay qur-aankaa lagu sheegay qur-aankaa la dejiyey suubanahu calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ku magacaabay shahru sabri bishii sabirka iyo dulqaadka iyo gegsiga ee laga sabri lahaa xumaanta iyo waxyaabaha soonka dhaawaca ama buriya ama dhibaatada u geysta culimmadu waxay yidhaahdaan bishu ee soon waxaa weeye waxaa laga xasilayaa oo laga sariiganayaa waxyaabaha aan aadamaha ku wacnayn bisha gudaheedii iyo bilaha kaleba soomkuna waa alimsaaku waalkafu can ilxaraka asalkiisu salaaduna waa alxaraka dhaqdhaqaaq khayr leh ayaa salaada ayada lagu tilmaamay soonkuna ka gaabsi iyo xasilooni laga xasilo waxyaabaha xunxun ee ba-an ayaa lagu tilmaamay maadaama salaaduna ay dhaqdhaqaaq iyo xaraka tahay soonkuna uu yahay xanibaad iyo xasilooni iyo deganaansho aada nafta xabisayso ad ka xabisayso xumaha ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka dhowrka meelood isku ladhay salaada iyo soonka wastaciinuu bisabri wasalaa wa inaha lakabiiratu ila cala alkhaashiciin yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca saabiriin idan salaadu marka khayrkaad u dhaqaaqaysaa soonkuna xumaha ayaad nafta ka xanibaysaa saasaa loo yidhi bishii shahru sabri loogu magacaabay inaynu soomi weyno dhibaatadu kama jirto ee dhibaatadu waxay ka timaadaa inaan soonka ilaalin weynoon dhowri weyno nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii qudsiga ahaa wuxuu ilaahay ku yidhi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli ruuxa muslimka ee soomaya wuxuu ka tegayaa raashiinkii iyo cabitaankii iyo waxay naftiisu rabtay buu ka tegayaa min ajli aniga dartayba oga tegaya marka waxaa la doonayaa ruuxa muslimka ah in bisha ramadaan uu ka fogaado waxyaaba horaan xalaal u ahaa cuntooyinkii raashiimadii cabitaanadii galmadii iyo kaftanka qaarkii waxyaaba horaanba mubaaxaya xalaal u ahaa buu ka soomayaa wixii horaan xaaraan ka ahaana bisha ramadaan wuu sii adkaanaya waa kasii daraya oo waxaa la doonayaa bishan ramadaan inay ka duwanaato bilaha kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi haddii maalinkii soonkiina la gaadho ood soontaan muslimiinay ruuxa muslimka ah falaa yarfath walaa yajhal ha iska ilaaliyo hadduu ruux la dagaalamo ama la murmo ama uu weerar ku soo qaado waan soomana ha yidhaahdo maalinka ramadaan ama bisha soon waa inay bilaha ka duwanaato maalinkaad sooman tahay waa in maalmaha kale uu ka duwan yahay jamaaca min asalaf oo saxaabada iyo taabiciin bal waxay odhan jireen markaad soomayso waa inaad ka soonto afka ood ka soonto dhagaha ood ka soonto indhaha indhaha laga soomayayo waxaad iska ilaalinaysaa oo indhaha aad ka oga ba-aysaa waxyaabaha xunxun inaad ku eegto cawraadka muslimiinta inaad ku eegto meelaan la rabin inaad ku fiiriso ishaadu waa inay soonto ay ka soonto daymada iyo eegmada aan bannaanayn dhagahadu waa inay soomaan oy ka soomaan xumo inaad ku dhagaysato hees iyo muusig aad ku dhagaysato dad sirtooda iyo hadalkooda aad ku dhagaysato aan raalli ka ahayn ama aan lagu ogolayn dhagtaadu ayadna waa inay ka soonto xumaha afku waa inuu soomo iyo carabka oo uu ka soomo beenta cantarabaqashka namiimada rufyaannimada laqwiga iyo waxaan loo baahnay waa inuu ka soomo cuntadii iyo cabitaanadii iyo waxyaabihii kale sharcigu uu diiday meel walbaa ruuxa muslimka la doonaya inuu ka soomo oo uu ilaaliyo walidaalika salafku marka bisha ramadaan la gaadho laba qaybood bay u qaybsami jireen si ay u ilaaliyaan soonkooda iyo dhagahooda iyo afkooda iyo adinkooda iyo ishoodaba u dhowraan jamaaca min asalaf ramadaanba hadduu galo waxay samayn jireen masaajidday ku urursan jireen masaajidda ayay geli jireen oy dhex fadhiisan jireen ilaa ay ka afurayaanna kamaysu soo bixi jirin si ay u ilaaliyaan ishooda iyo dhagahooda iyo afkoodaba soonkooda u dhowraan hadda haddee dhibaataa dhacday oo masaajid ma jirtee ruuxa muslimka waa inuu aada iyo aada isu ilaaliyo isu dhowro jamaaca minhumna waxay samayn jireen guribay ku urursan jireen soonba haddii la gaadho aadaan iyo salaad jamaaca inuu usoo baxa mooyeene mana soo bixi jirin aafada marka innaga in haysata waxaa weeye soonkii iyo bishii soon iyo maalinkii soon waxaynu u aqdaamanaynaa sidii horaan aynu u kaftami jirray aynu u qadaaman jirray aynu u bardoodami jirray baynu u wadaynaa mushkilo weyn baa marka halkaa iyadaa ka jirta waxaa mudan in la isxusuusiyo xadiid waxaa jira laga wariyo suubanaha calayhi salaatu wasalaam oo uu wariyo saxaabiga la odhan jiray cubayd mowla rasuulilaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka arrin khatar ayuu tilmaamayaa oo ku saabsan soonka in sidii loo ilaalin lahaa xanta iyo xumaha looga dhowri lahaa xadiidka wuxuu leeyahay saxaabi ayaa maalin nabigu masjidka fadhiya u yimid markaasuu nabi allow gabadhii hebli iyo hebla ahaa laba gabdhood oo soomana iyo wuxuu nabi allow waa sooman yihiin soonkiina aad buu hayaa waa waa dhibayaa waana xilli kulul oo qoraxda kulushahay oon dartii baan ka baqayaa inay la suuxaan nabigu waa ka aamusay saxaabigu waa aysayn waayo mar labaad buu hadalkii soo celiyey nabi allow hebli iyo heblo soon waa sooman yihiin milic iyo culays badanna waa jiraa inay suuxaan ay doorsaman baan ka baqayaa nabi allow waa ku celiyey nabigu waa ka aamusay markii labaad gadaasheedii ayuu wuxuu ihi iigu yeedhay hebliyi heblo waa loo yeedhay nabigay u yimaadeen nabigu weel buu codsaday siduu xadiidku tilmaamayo weel weyn budha la ii keeno weelkii baa loo keenay weelkii nabigu wuxuu ihi kumataga heblay kuma tag tii u horraysay buu kuma tag weelkii bay kuma tagtay waxay ka buuxisay malax iyo dhiig iyo hilib carun ah oo qurun ay ka buuxisay kala barh bay geysay tii labaad buu nabigu haddana yidhi kuma tag ayadna intii in la eg weelkii intii ka dhimanadba waxay ka buuxisay malax iyo dhiig iyo hilib ee uray bay ka buuxisay markaasuu nabigu calayhi salaam markay saxaabada isku naxeen ayaguna dumarkii yaabeen iyo nabigu wuxuu yidhi labadan gabdhood saamataa عما أحل الله لهما وأفطرتا بما حرم الله عليهما labadan gabdhood waxay ka soomeen wixii ilaahay u baneeyey ee horan u bannaanaa oo cabitaan iyo cunto iyo raashin ah bay ka soomeen bisha ramadaan horteedna bannaanaa waxay ku afureen wuxuu ilaahay ka xarimay oo dad muslimiin ay xanteen dad muslimiina ayay xanteen oo hilbahoodii iyo dhiiggooda cuneen waxay matageenna waa sida xadiidka asaga xadiid culus weeye jamaaca min asalaf ba waxay ka qaateen xadiidka asaga ruuxa muslimka isagoo sooman hadduu waxanto ama uu wax isku diro rufyaan noqdo ama uu been sheego soonkiisi inuu borayo ilaa raashiin iyo cabitaan iyo cunno bes lagama soomee xaaraanta iyo macaasida waa in laga soomo xadiidka asaga ah bacdu ahlicilmi way xoojiyeenoo way saxiixeen sida ibni xasam oo kale bukhaarina waxaa laga sheegay fi taarikh alkabiir inuu yidhi waa mursal mursalkaana waxaan filayaa inuu u jeedo waa munqatic oo sanadkiisaa sulayman bnu tarkhan ataymi can cubayd mowla rasuulilaahi baa fii bacdi riwaayaat ku yimid waana inqiطac baa ku jira oo sulaymaan ataymi muuse ka maqal xadiidka mowla rasuulilaahi cubayd laakiin riwaayada axmed oo dhowr dariq ka timid ayaa caddaysay waasadada meesha ku jirto wuxuu yidhi waxaa ii sheegay xadiidka rajul min asxaabi abi cuhmaan annahdi majliska abi cumaan buuna iigu sheegay xadiidkuu ii tabiyey xadiidku marka waa mutasil inqaطacana kuma jiro irsaalla kuma jiro laakiin jahaalada ninka taabiciga ee weyn ee majliskii abi cumaan annahdi xadiidka ku sheegay asxaabtiisana ahaa jahaaladasaas ku jirta aljahaala fi طabaqaati ataabiciin alkibaarna culamo badan waa tasaahulan waxna kuma cileeyaan walidaalika ibnu xasam waa saxiix yeelay imnaqina waa xoojiyey idan qadiyadaasi waa qadiyad khatar ah alimaam alawsaaci asaguna xadiidkan wuxuu jeysan jiro wuxuu odhan jiray ruuxa muslimka asagoo sooman hadduu been sheego ama uu waxanto ama uu rufyaannimo iyo shay xaarana ku dhaqaaqo soonkiisi waa batala waana ka buraya waa riwaaya can imaam axmed xadiidkana musnadkiisuu ku wariyaa riwaayana asaga ka suganoo waxaad moodaa inuu xadiidka xujaysanayo waa ra'yigii daahiriyadu ay ku tageen ibnu xasmna uu xoojiyey almuhim jumhuurtu waa khilaafsan yihiin laakiin khatartu intay la egtay bay ku dareensiinaysaa xanta iyo cantarabaqashka iyo beenta iyo waxaan bannaanayn soonku dhibaatadu u geysanayaan badalka iyada ah ka dareemaysaa fi saxiixi waad garanaysaa man lam yadc qowla zuur walcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yataca sharaabahu طacaamahu wa sharaabah ninkii aan bisha ramadaan iyo soonkiisa aan ka ilaalinin hadalka beenta iyo xumaanta aan ka ilaalinin ilaahay dan iyo xaaje kama laha inuu oon iyo gaajo isku dilo maxaa yeelay soonkiisaba waa ku ciyaro waa ku tuntay calaa aqali taqdiir ajir la-aan buu noqday iyo tawaab la-aan buu noqday weeye labayo tobankii maalintoo dhan ay gaajo ku xagato ajirna aadan ka helin sodaal iyo deeg ma aha marka kelimadu gabagabadeedu waxaa weeye ruuxa muslimka bisha ramadaan waa inuu ilaaliyo bisha waa inuu dhowro dhagihiisa waa inuu ilaaliyo indhihiisa waa inuu usoo jeedo afkiisa iyo adinkiisa waa in laga nabadgalo ilaahay waa inuu isku xidho masaajida hadday xidhan yihiinna guryihiinna iyo goobihiinna ku ekaada hadalkiina ee kontaroola iska warqaba ilaahayna ha laga cabsado subxaanahu wa tacaala kelimada xigta wayn insha allahu tacaala soo sheegi doonaa laakiin intaanan ka bixin waxaan baraarujin lahaa dad waxaa jira muslimiina oo xabsiyada kenya iyo meelo badanba ku xaniban kuna dhiban labaatan sano toban sano sanadyo xidhan rafaadsan ahal iyo aqribo kalema aan lahayn muslimiintaa soo dhowraya bisha ramadaan marka la gaadho caadana inoo ahayd inaynu hawshaasi ka qayb qaadanno marka muslimiinta waxaa noogu baaqaya meel walbay joogaanba dadka muslimiinta bisha ramadaan ha loo naxariisto ha loo danqado ha laga warqabo nin walba wuxuu gaadhsiin kara ha gaadhsiiyo jamaacaadka iyo dadka muslimiinta u taagan inay hawshaa wax ka qabtaan masaakiinta iyo maxaabiista wax gaadhsiiyaanna halala tacawuno halala shaqeeyo wixii loo keeni karana ha loo keeno intaasaan galabta odhan lahaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waagaakaasi waxa uu ahaa sheekh xasaan xuseen aadam qaybta labaad habeen dambe ayaad maqlaysaan insha allah hagaag markaan dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonnaa suldaan maxamed garyaare oo war ka qoray hadallada isburinaya ee ka soo yeeraya dowladda federaalka qoraalka suldaanka sidau u qornaa waxaa inoogu soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise hal magaalo hal jid iyo weliba hal guri haddaba waa cinwaan uu hordhac ugu dhigay suldaan garyare maqaal uu ka qoray isku dhexyaaca ka dhex jira dowladda federaalka waxaan aad ula yaabaa warbixinta iyo xogta ay soo gudbinayaan afhayeenada dowladda laakiin aan anigu rumaysanahay in ay dalka ka joogaan hal magaalo hal jid oo magaalada ka mid ah iyo weliba hal guri oo jidka ku yaala lana yidhaahdo villa soomaaliya waxaa intaa weheliya in ay ku faanaan ciidamo dalal kale ka yimi iyo kuwa maxaysato ah oo aan dhufayso ka bixin ama gabaad ku jira inta badan weerarana la kulma habeen iyo maalin goobo cayimanna ku sugan haddaba waxaan isweydiiyaa miyaysan jirin afayeen laga dambeeyo oo soo gudbiya ama laga qaato xogta ugu dambaysa ay soo gudbinayaan marka laga eego xogaha ay siinayaan cidda dhegaysata amase warbaahinta warkoodu baahisa ama lalisa ilaa iyo doraad waxay soo gudbiyeen laba war oo runtii iska soo horjeeda amaba isduqaynaya xog waxaa bixiyey maareeye oo ah madaxda warbaahinta ama warfaafinta waxa uuna sheegay war aan daraasad ahaan la baarin ama aan sal aqooneed lahayn waxaa saacado kadib ka daba hadlay ku-xigeenka madaxda caafimaadka oo isna beeniyey warkaas kuna tilmaamay mid aan daraasad iyo aqoon toona ku salaysnayn balse qof uun uu iskaga dhawaaqay waxaana u eg tahay sida uu tilmaamay ku-xigeenka madaxda caafimaadka waayo waxa aan filayaa in ay tahay howshii wasaaradiisa balse aysan ahayn tan uu maareeye horjooga ka yahay haddaba taladu waa lama huraani waxaa u habboon qoladan dowladda sheeganaysa inaysan diindarada ku darsan aqoon daro la xidhiirta xagga hoggaanka dowladnimada ayuu aqoon-yahaanku ku soo gebagabeeyey qoraalkiisa
iminkan hargeysa wariyaasha ayaa su-aale adag waxa ay weydiiyeen madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse bixi su-aalahaasina waxa ay ku khotomeen cudurka corona iyo sida maamulkiisa uu wajahayo madaxweyne aad iyo aad baad mahadsan tahay magacaygu waa faysal fifa waxaan ka socdaa telefishinka somali cable xubnaha guddiga heer qaran ee aad u xil saartay hawsha koroonaha ilaa hadda shacbiga somalilan way saluugsan yihiin qaabkay u shaqaynayaan adigu ma aragtaa dhaliishaasi loo jeedinayo guddigaasi
horta dadka shacabku iga badanya aniga shacabka waxaa ku jira qaar iga cilmi badan waxay ku jira qaar iga ildheer qaar hawshaa iga sii garanaya markaa shacbigu mu wada dhaliilna haddii la dhaliilo dhaliilaha aynu isla helno way qaldan yihin waa togsinayna waa saxayna waa saxayna wixii qalada soo baxa laakiin dee shicib weli maan maqal talooyin badan oo idhaa halkaa waxba ka qaldana ka qabo dhaliilla nin shaqaynaya waa u joogo dhaliishu waa caadi
mudane madaxweyne aad baad mahadsan tahay muddo laba san iyo barbad xilka haysay dadku ku xanaanta waxay ku waadanayaan in go-aamada aad fulin talooyin baad siisay wadaadada jaadkii talooyin baad siisay maxaad ugu dhaqaaq weyda adoo madaxweyne ummaddaha inaad tiraha koob iyo laba go-aankaasaan qaatay masaajidada waan xidhay jaadkiigana waxbay maa saaray waxaa la filayaa go-aankii adkaa ee taageerayaashii kulmiya kugu doorteen maxaad mudane madaxweyne muuse biix cabdi aad u fulilaan ma maqashay soomaalida waxay tidhahdaa xiniyu kuwa kugu yaalamaayo oo kuwa lagula garab joogo odaasha ma ka maqashay go-aanka markay adiga dadkaaga tahay waxaad qaadanaysaa markay dadkaaga kugu raacsan yihiin kii aad u daranaysa waa dagaalamaysaa hadduu kugu diidan yahay dee isaga mada dagaalami karaysa dadkaygu markay ila fahmaan igu raacaan ee in yar oo loo arka inay wax khilaafsan yihiin la qaban kara ay tahay markaasaan ku haleynay dee adaa waxaa le halkan sacab kutaayo qaadka qaadka nin kugu soo hagayn axmad ku dhufto intinimsaa dee bahalkii u bahay markaa horta haddii aanu isla jaan qaadno aynu iswa raacno deetna wax dee war waa badanahaye aynu wax dharbaaxno laakiin dadka dee ka dhex bixi maayo l dadkii aan wadagaal galnay baa waxii iga hortaagan be oon fahamsanayn malaayiin magacayguna waa maxamuud xuseen jaamac star t v baan ka socdaa waxaan doonayaa madaxweyne in aan ku weydiiyo su-aal la xidhiidha dhinaca qalabka iyo nidaamka ay somalilan awoodi karto in ay ku baadho cudurkan dilaaga ah ee coronavirus awood intee leeg bay somalilan u leedahay in ay nidaamka saxda ah ee lagu ogaan karo ku baadho qalabka dhinaca qalabka dhinaca qalabka haddii ilaahay yidhaahdo iminka waxaan marayaa laba saddex ciish soo socda inaynu ka maarmayno in la diro baaris dambe qalabki waa yaala waxaa keentay jimciyadda hay-addan huubaa keentay expertsna way soo raacaysa ilaa saddex mise afar nin baa joogo soomaaliya ajnabigaana markii la rakibay weli shay waloo la rakibo cusuboo dee cilladu leeyihi adduunkana waa kan kale go-aan haddaad tidhaahdo laambad baa la doonayaa halka loo diraya waaba dee addunkana la ku dhoon baa haray inta la raadinaya xabadaa la keenaya way kaa qaadanaysa wuu yaalla horta qalabka dadka aqoonta hale wuu yaalla hadda ilaa xalay ilaa shalay lagu shaqaynaya saddex cisho waxaynu u baahannahay hubis ah in la hubiyo perfect international inuu dhan yahay ka bacdina waa bilaabeen waxaana kuu sheegaya markuu bilaabmo wax badan badan baa ilaahay naga yareeye waxa soo bixi doona dad badan badan caafimaad waa qabaa waa qabaa waa si adduunyaduna waa wax qura lagu horjoogsado oo qabtaa joog fadhiiso dadka dhex geli waa inta qura la gaaro waana taynu u halgamayno qalaba kalena way soo socdaan haddii alla idhaahdo ilaa laba wiig meelaha way soo waxa- wax soo qaadaan lahay Ka- kan oo kale ayaa imika dubay oo wax soo qaadan lahay marka qalab waa la dee waxna maynaan sii samaysoo horshee marihi nin baryayaana waxba qabsada dee taa dib ugu noqon mayno inaga halkaas dhignay murankeena iyo afrika oo dhanba maanta waa meel meel baynu naalaa aynaan cidna canaan karayn marka ayaa alla wax siiyey igu rid dee ninkiina wala maanta naftiis daafacaya waxa kusoo gaara waa wax yar marka waa garfirfirana laakiin alxamdulillah ugu leeyahy bahalkaas waa inuu maalmo gudahood ku hawlgala oo la xargajiya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waaga qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaad maqlaysaan labadoon cilmi oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya raashinka ka soo go'a dalka iyo kan dibadda nooga yimaada labadoonka waxaa waraystay waryaheena maxamed ciise bismillaahi raxmaan raxiim Een, horta marka hore raashinkan dalka iyo dibadda marxalado kala disan ayay soo mareen markaan ku horeeyo anigu intan garaadkayga kolley aan jiro waxaan xasuustaa anigu raashin dibad iyadoo wax ka keenaya aana jirin oo raashinka dalka la cuno tusaale ahaan saliidda caddayda wakhtigii ugu horreysay waxaan xasuustaa saliiddaasi lixdankii wixii ka dambeeyey ayayna soo bilowday lixdankii wixii ka horreeyey dadka soomaaliyeed waxay cuni jireen cadiya caano wax la yidhaahdo iyo mataqaanaa ilaa maadale badarka ayay cuni jireen cadiya caano wax la yidhaahdo ayay cuni jireen Een, dadka dega webiyada agtooda ayaa inta badan badarka iyo galeyda iyo raashinka waxa la beero beeri jiray dadka baadiyaha degaayo xoolaha lihi cadiya caano ay cuni jireen haddii lasoo raaco badarkaasaa la raacsan jiray wax bariis la yidhahdo iyo wax baasto la yidhahdo maanaan aqoon tusaale markaan ka soo qaato een, saliidan caddayda waxaa ugu horreysay saliid makoomaarama oo la yidhahdo oo ruushka laga keeni jiray ayaan intan xasuusta anigu ugu horreysay Een, taasna waxaa la sii jiray militariga iyo waxaa loo keeni jiray dowladdaa keeni jirtay ruushkii baa keeni jiray alxaasil makoomaarmo oo soomaalida u bixisay saliidda qaraarkeedii foolxumadeedii wixii markii la fiiray makaa maarmo oo dan baa igu kaa kalifaysa camala loo cuni jiray waagii hore makoomaarmo baa loo bixiyey ugu dambayntii saliiddii waxay noqotay mid international oo mataqaanaa wadanka gasho oo dukaamanka la geeyo dukaamanka kadib markay noqdeen dukaamo dowladda ay gacanta ku hayso raashinka la keeno dowladda ay xukunto oo ay u taliso dukaamanku iskood ma aanay u tali jirin waxa weeyaan wax qorshe la yidhaahday wax ku iibin jireen dukaamanku waagaas markaan kuusoo kookoobo Een, tusaale bariis maanaan aqoonin waxaa noogu soo horreeyey baasto baastadana waxaa u soo horreysay wakhtiyaas aan kuu sheegayo lixdankii wixii ka dambeeyey baasto carabtu samayso oo dhaadheereedoo mataqaanaa gacan baastaa iyo jab baastaa iyo waxaas soomaalida dhihi jirtay oo ilaa reemiyiga ay gaarto abaartii jimca baastada la dhihi jiray ayay baastada soo waalatay reebaadiyo xataa way karsan jireen baastada waagaas abaar baana ku kaliftay kuma aanay kalifin mataqaanaa baasta jecel iyo raashin dibada jecel soomaalidu marxaladii labaad ee mataqaanaa raashinka dibadda lagu waashay waxay ahayd dowladda sidaad barre waxay soo rogtay wax la yidhaahdo raashinka dalka ha la cuno oo kan dibadda ha la daayo soomaaliduna waxay ugu daran tahay wixii ha la daayo la yidhaahdo soomaalida waxay keentay inaanay digirtii cunin inaanay galleydii cunin inaanay mataqaanaa cunin mataqaanaa raashinka waddanka ka soo baxayay oo baastii bariis la raadiyo dowladdii markay aragtay inaanay dadku doonaynin raashinka gudaha waxay u xayeysiisay raashinkii dibadda waxay tiri baasta jiriyow baasta bale- bareella baasta santalugia baasta ruuso baasta hebeley baasta hebeley baastadii magacyo badan bay dowladdu u bixisay xayeysiin baa loo sameeyey bariiska xayeysiin baa loo sameeyey bariis loon baazarac een, bariis basmat sida hadda aad aragtaan een, mataqaanaa bariis baazarac waxyaaba magacyo badan oo noocaasaa loo bixiyey burka sidoo kale magacyo baa loo bixiyey saliidii magacyo badan baa loo bixiyey dadkii markaasay waxay ku waashteen inaanay ba- qofkuba aanu jirinba haddaan gurigaan maanta aan laga karin baasto ama bariis aan laga karin wax jiraba maahanba guriga cambuulada karsanaya ama soorta karsanaya wax jira maaha dadku markaasay marxaladaasi ku waasheen een, in raashinka dibadda la isticmaalo dowladduna u fasaxday oo tiri export import wax la yidhahda ay samaysay oo ganacsatadii dibadda wax ka soo dhoofinaysay xoolaha markay dhoofiyaan oo kaleento waxay ku soo bedeli jireen raashin bay ku soo bedeli lacag ma keeni jirin waddanka raashin bay ku soo bedeli jireen noocyadiisa kala duwan raashinkaas dowladdu lacag dhabalahay ka qaada jirtay cashuur aan caadi ahayn bay ka qaadan jirtay dowladdii waxaas bay u macaansatay markay ogaatay in raashinkan lacaga ku jirto dowladdii ganacsatada oo dhan bay dibadda u fas lc wax la yidhahday siisay okay halkaas markay marayso dowladahan gaaladu way fikreen waxay arkeen in mataqaanaa soomaalidu ay xoolo yeelanayso taajirayso lacag yeelanayso xaggana beerihii laga tacbo beerihii u idmay raashinka dibaddana soo waaridayso hay-ado dhaqaalaha burburiya ayaa caalamku sameeyey sida faw w f p iyo mataqaanaa hay-addan u n c r la yiraahdo oo qaxootiga la yiraahdo hay-adahaasi waxay samaynayaan mar allaale marka raashiinka dalaga beeraha gugu soo dhow yahay ama deyrtu soo dhowdahay oo roobabku da'aan bay baqaarada fasixi jireen baqaaradu way buuxi jireen ayadoo lala sugaya abaar baa lala sugaya la yidhaahdo baqaaradii dowladda waxaa laga dhaadhiciyey mar allaale markay beeruhu soo gooyaan in la furo baqaarada oo loo furo dadka galley dhimatay oo mataqaanaa xirigu galay bariis dhintay mataqaanaa waxaa lagu banneyn jiray dadweynaha mataqaanaa qaxootiga ahoo xoolaha aan haysanoo masaakiinta ahoo xerooyinka loo ooday iyo waxaa lagu banneyn jiray militariga ciidamadaa la sii jiray raashinkaas mataqaanaa dhintay waxa u diiday qof walba wuxuu rabaa inuu raashiin lacag la-aan cuno isagoo hurdi inuu cuno soomaalidu waa raaxa jeceshahay mid waliba wuxuu ka doorbiday inuu raashiin soo goosto oo beertiisa tacbado oo muruqiisa maalo wuxuu ka doorbiday inuu galley gaduud xun oo mataqaanaa wasaqa iyo bariis dhintay iyo saliid cadday urtay uu jiif ku qaato saf ugu jiro maanta oo dhan intaasuu ka doorbiday markii laga soo gudo marxaladaas dowladda waxaa soo gaartay marxalada saddexaad waxayd marxaladii waddanku burburay ganacsatadu waxay heshiis la soo xirteen dowlada shisheeye ah sida imaaraadka talyaaniga dowladaha raashinku naga soo gaaro turkiga ayaa laga soo xirtay leyman mataqaana ganacsi raashin dowladahaasi siyaasad kama marnayn inay waddankeena baabi'iyaan dalagiisay baabi'iyaan ganacsatadii soomaaliyeed mitaabaa la soo siiyaa tusaale ahaan raashinkii baqaarada ku uray oo baqaarada dowladahaas raashinkii ku baaray baa ganacsada si raqiisa looga soo iibin jiray waqtiyadii dagaalada sukay waddanka jireen markaasaad waxaad arkaysaa saliid isbedeshay bur isbedelay bariis isbedelay baasi isbedelay baasuuqyada dhooban cid ku kontarooleysa oo ku qabanaysaah ma jirto oo ka awood saraysaa ganacsaduhu wuxuu yaqaanaa qorigiisa iyo staafkiisa iridda u taagan nin alla ninkii la hadlana qorigu isaga ka gelinaya wuxuu doonuu keenayay shidaalka waxaa la keenayay shidaalka baaray oo dhacay oo mataqaanaa qararacla shidaal soomaalida ay u aqoon jirtay oo baabuurku matoorka ku dhufanayo hadduu sitimaan ku socdo baa la keeni jiray ganacsigii caynkaas ahay oo nin waliba taada ka soco ahayd hadda wuxuu isu bedelay dowladdii ayadaa kala wareegtay hadda kuwa dowladda sheeganayaan ka wadaahay waxay kala wareegeen macaamilkii ahaa dowladaha kaleeta ay la soo samayseen ganacsatadaanu ayagaa la wareegeen annagaa waddanka dowlada annaga ganacsatadin kusoo xirina yiradeen sheerkii ay qaadan jireen ganacsatadaanu ay dowladaha kale ka qaadi raashinka dhacay ka qaadan jireen kuwanaa qaata raashinkii marka wuxuu keenay in leesugu faano raashin dibadda kii dalkana laguna hadda tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay qofku mataqaanaa markuu uu yahay usu waaya arag ahayn oo dadkan dhallinyarada yaryarka iyo dadka mataqaanaa dibadku noolka ay waxaas ah oo qurbaha reere qurbaha la baxay waxay ku leeyihin baastaan doonayaa bariis baan doonayaa dooni maayo gaas baan qabaayo gallaydu gaas bay igu kicinaysaa sababtana haba sheegin waa ka sii daran tahay caanaha geel ma cabo uu ku leeyahay maca daalika caana boore wax laga sameeya aana aqoon buu isku gurayaa sidaas awgeed raashiinku isbeddelkaas ayay ganacsatadu soo martay ganacsatada soomaaliyeed maanta waxaa la gudboon markaan u soo noqdo taladooda waxaa la gudboonay aniga gula habboontaha inay ilaahood ka baqaan oo mataqaanaa raashiinka waddankaha firaashkaa ay iibsadaan oo baqaarada dhigtaan tusaale ahaan ganacsatooy ilaah baan idinku dhaarsi digirtii waad ka faani jirteen galeydii waad ka faani jirteen waad ka faani jirteen raashinka waddanka haddana turki baa inta idiin keena galey shiidan galey xashirsan digir ayu nuuc intuu idiin keena ka qaadataan markaasa annaga noo soo waaridaana dadweynaha ka iibisaan war galeedii wadankiina ka baxaysay midda turki maxay kala yihiin turki baa intuu siisin ka raray wadankan oo galey ka raray oo misige ka raray oo xagga geeyo soo warshadeeyey buu idinku soo celiyey markaasuu badarkiina idinka iibsanayaa markaasaad leedihiin ta wadanka ka soo goodayna ma doonaynoo gaas bay nagu kicinaysaa tii turkigana waad waaridaysaan war waxaa iska daaya dad yaa ilaahin ka baqa oo si wadanku dhaqaalo u yeesho oo adinka dhaqaalihiinu wax u taro oo dowladuhu idinka kala cararaan mataqaanaa idinku naaxay oo dhaqaalahu idinku naaxsay idinka kala cararaan dalka isticmaala war caddayda iska daaya caddayda waxaan maqlay dhakhtar baa waxaa laga soo wari ayaan dhoosiru ka fakatay wuxuu yidhi caddayda waxaa la siiyaa dadka indhuhu inay ka dhacaan la doonayo loo fiiqo qof hadaa doonayso indhaha in loo fiiqo xoogaa ifyar hadday leeyihiin cadday baa la siinaya way ka dedejinaysaa indhaha isla marka way tuuraysaa markaa saasaa loogu qalayaa war ilaah baan ku dhaarsiye niman yahow iyo ganacsatooy waxaa samaysaan raashiinka wadanka ee galleyda leh ee digirta leh ee misigada leh ee sisinta leh ee mataqaanaa qamadiga leh ee leh mataqaanaa bariiska leh wadanka intaas way ka soo baxaan saan aaminsanahay war raashinkaas dhiirigeliya oo ganacsada yaryarka oo masaakiinta wax tacbanaysa dhiirigeliya oo adinkaa idiin soo shubaano adinkuna baqaarada noogu keediyo dib nooga iibsada adinku ilaah baan ku dhaarjiyey fikrada noocaasi way jirtaa waxay ku jirtaa bariiskii iyo baastadii markii badarkii iyo galleydii iyo mataqaanaa badar noo soo baxaya la bahadilay oo cid iibsanaysaba aan la arag ay suuqyada iska yaalaan waxaa duruufta kaliftay dadkii inay isugu faanaan dabaqad sare dabaqadii sarena ma wada haystaan bariiska iyo baastada iyo mataqaanaa raashinkaas qaaliga dibadda laga keeno inta badan waxaa cunta dabaqad sare maadaama hoteelada laga sameeyo mataqaanaa maqaxyada waaweyn laga sameeyo dabaqada sare iyo dabaqada dhexaa cunta dabaqadii hoose masaakiinta ahayd waxaa la yiri waryawaryaada iibsada waryaa calooleydii iyo waxaa iibsataan iyo hilibka lafaha jajaba iyo waxaas ayaa laga iibinayaa waxaa laga iibinayaa mataqaanaa galleydii iyo cambuuladii wixii bay cunayaan war cunug waa iga fuuriyaa kule haddii cambuulo la siiyo midkan xoogaaga yarkaa haystaa heer waxay gaartay arrintaasi mid masaakiinihi uu diido cuntadii waddanka oo bariis maanta ilmihii ma haystaan yidhaahdo haa tusaale ahaan aniga gurigayga ilmahaygu bariis iyo baaste waxaan ma doonayaan aniguna maskiin baan ahay ma haysto xoolo aan bariis iyo baasto iyo maalin walba aan ugu diyaarsho anigu waxaan jecelahay qof caqli lahaanahay qof mataqaanaa gaamuray baan aho weyn galeydii iyo digirtii iyo masigadii waddan kasoo waxtarkoodaan ogaaday ilmahaygii yaryaraa si kasta haddaan ku tashkiiliyey iga qaadan waaye waayo waxay soo arkaa ilmo kaleentoo qayrkoodahoo dariskaahoo ama magaaladaahoo ama waxay fiirsanayaan noloshii adduunyada daawanayaan waxay kuleeyihin baastaan doonaynaa maanta haddaad samaysay galley gafuurkay wada tuuri xaggay wada fadhiyaan soor haddaad samaysay xaggay wada fadhiyaan si wax walba samee waa kaasaya wax liitaa laga dhigay marka qofkii soo soo cunaa wax bakti u noqday waxaan leeyahay marka si arintaasi u sara kacdo ganacsiga soomaalida u sara kaco oo galeyda iyo badarka iyo sinta iyo mataqaana nolosha digirta u sara kacaan ganacsatadan walaalaheena oo ganacsiga keenaysaa ha joojiyeen burka iyo baasada iyo bariiska ha joojiyeen oo ha ku bedeleen ganacsigan si ganacsigaanu heer sare u noqdo ninkii cambuulo soo cunaa ninka dadka ugu sarreeya maanta u noqdo
gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay waxaana ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus waxaana noo soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus haddii aan soo gudbinno dalka maraykanka waxaa saacadihii lasoo dhaafay cudurka coronavirus u geeriyooday dad tiradooda lagu sheegay kun toddoba boqol kow iyo toban qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa lixdan iyo sideed kun iyo siddeetan iyo sideed qof waxaa sidoo kale maanta uu cudurka soo ritay saddex iyo toban kun afar boqol labaatan iyo sideed taasi oo ka dhigaysa in tirada guud ee cudurka coronavirus la nool dalka maraykanka ay tiradooda dhan tahay hal milyan boqol toddobaatan iyo afar kun laba boqol iyo laba qof waxaa xusid mudan in tiradan ay isbedeli karto maadaama wakhtiga iyo saacaduhu ay kala duwan yihiin dalka sbain boqol lixdan iyo afar qof ayaa u dhintay saacadihii lasoo dhaafay coronavirus taasi oo tirada dhimashada ka dhigaysa shan iyo labaatan kun laba boqol lixdan iyo afar qof waxaa sidoo kale la diiwaan geliyey kiisas cusub oo gaaraya kun shan boqol soddon iyo saddex ruux taasi oo ka dhigaysa in tirada guud ee kiisaska coronavirus ee dalka sbain ay la egyihiin laba boqol afartan iyo toddoba kun boqol labaatan iyo laba qof talyaaniga oo kale maanta waxaa la diiwaan geliyey dhimashada boqol toddobaatan iyo afar qof taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa sideed iyo labaatan kun sideed boqol sideetan iyo afar qof waxaana sidoo kale la diiwaan geliyey kiisas cusub oo gaaraya kun saddex boqol sideetan iyo sagaal ruux taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee dadka coronavirus la nool dalka talyaaniga laba boqol iyo toban kun toddoba boqol toddobiyo toban ruux dalka u k ama ingiriiska maanta waxaa la diiwaan geliyey dhimashada saddex boqol shan iyo toban ruux taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa sideed iyo labaatan kun afar boqol afartan iyo lix ruux waxaana kiisaska cusub ee la diiwaan geliyey ay dhan yihiin afar kun saddex boqol soddon iyo sagaal ruux taasi oo ka dhigaysa kiisaska guud ee coronavirus dalka ingiriiska boqol sideetan iyo lix kun shan boqol sagaashan iyo sagaal ruux waxaa xusid mudan in ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska oo maanta hadlay ninka lagu magacaabo boris johnson uu sheegay in markii uu hayay cudurka coronavirus uu ku dhowaaday inuu dhinto wuxuuna intaa ku daray in dhakhaatiirtii daweynaysay ay mar ka mida wakhtigooda isku diyaariyeen inay ku dhawaaqaan geeridiisa taasi oo muujinaysa xaaladda adag ee ninkaas soo wajahday intii uu ku guda jiray fatiradii karantiilka iyo daweynta loo sameynayay waxaa xusid mudan in hadda boris johnson uu shaqadiisa kusoo laabtay islamarkaana la sheegay inuu cudurka coronavirus ka caafimaaday hase yeeshee dowladaha reer galbeedka guud ahaan waa ay qarinayaan tirada rasmiga ah ee marka laga hadlayo dadka diblomaasiyiinta ah iyo ciidamada iyo saraakiishooda oo inta badan tirada la sheegayo keliya waxay ku kooban tahay dadka shacabka ah gaar ahaan weliba kuwa isbitaalada iyo goobaha caafimaadka soo gaaraya wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus halkaas ayaanu kusoo afmeynaynaa
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caaw waa naga intaa dhammaanteenaba fi amaanilah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد